aad iyo aada ugu faraxsanahay inaa cawada noo imaatid anagoo rasuulka xoolaha eh amniga waa u jeedaa nabad waayo alxamdulilaah anigana dhib kuma qabno very good waxaa waaye habeenkii anytime maa rabnaa socon karnaa alxamdulilaah nabadaas naca ka dambeena ciidankeena aadaa ugu faraxsannahe annagoo iska dheelayno meesheenna xaafaddeena joogno kafeteriyadeenna iska fadhino amni haysanno nabad qabno alxamdulilaah aadaa ugu faraxsannahay dhallinyaradii barbaarta annagoo iska baashaalayno uu soo imaado uu nala dheelo weliba laadhuuga uu wax ka dheelo aadaa ugu faraxsannahay nabadda gobolkana waa soo dhaweynaynaa ciidanka nabad sugidda waxaa waaye waa maaragtay dad fiican oo aad iyo aad noola shaqeeye waana mahadsantihiin aniga waxaa la yidhaha maxamed cabdullaahi casir ekish dowladdii maxamed saad barre waxay iga- igu dhacday laba xidigle xoogga dalka soomaaliya aniga ah ayay igu dhacday alxamdulilaahi shukr rabbilcaalamiin niman wiilashaan yaryarkaa ee soomaaliyeed ee ciidanka nabasuguudda waxay maalintii naloo keeneen iyo maanta inta ka dhexaysa waxaan haysanaa nolol wanaagsan oo haybad leh oo ilaahayna siiye ilaahay baana mahaddo iska leh jazaakum allahu khayra Een, waxaan u mahad celinaynaa runtii madaxda ina soo booqatay si nabadgelyo inoogu timid annaga oo runtii iska caawinayno oon iska shaacabayno een, deegaanka joogno kaxda Een, taa fadliga ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala amniga iyo nabadgelyada aan ku wada joogno taas baan ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu mahad celinaynaa Een, waxaan leenahay madaxda soo dhowaada aad iyo aad baad u mahadsantihin soo dhowaada walaalaha sharafta badan soo dhowaada aydan leenahay Een, xagda- haddii aan ka hadlo degmada kaxda alxamdulilah xagga nabadgelyada aad iyo aad baan u fiicannahay waxaan runtii hadda aan togayno oon sheegano oo cawasho ah ma jiraan Een, waxaan idin leenahay idinkana soo dhowaada kunjar